Maryan xasan waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool kaamka Snabeyaas ee magaalada Jowhar taa oo fursad ganacsi ka abuurtay gudaha kaamka. Maryan xasan oo ku dhawaad muddo saddex sano ah ku jirta ganacsigan ayaa iibisa raashinka qutul daruuriga ah sida bariiska, baastada, sokorta, saliidda iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan. Mar aan booqday goobteeda ganacsi ayay Radio Isnaa ugu warbixisay fursadan ganacsi oo ay ka samaysatay gudaha kaamka iyo caqabadaha ay kala kulanto ganacsigan yar.
Waxaan deganahay kaamkan, waxaan ahay dadka soo barakacay oo degay kaamkan. Kaamkan ku heeyaa ganacsi yar. Kaamkan aan ku heeyaa. Shaqada ku hayo guriga waxaa ka mid ah khudaar aan suuqa ka keystaa, khudaarta saangada iyo raashin yar oo bagaash ah meeshaan ku gadaa. Waxna waa soo gataa, waxna waa cadeys. Maxay dhahaan intaan guri fadhi lahay waxaan go'aansaday inaan shaqaysto oo ilmahayga u xamaashto ayaa go-aankayga yahay oo horumar gaaro alaabta waxaan ka keenaa suuqa hanti wadaag khudaarta oo dhan waxaa laga helaa hanti wadaag suuqa hanti wadaaga khudaarta ka keystaa bagaashkana meeshaan kasoo iibsadaa sida raashinka oo kale waxaa ka mid ah sida bariiska oo kale burka sokorta baastada saliidda bagaasha wixii yaryaro oo bagaash ah ayaan ku iibiyaa miiskan yaanyadoo kale sidii xaafad adeeg waxaa laga baahan yahay oo dhan aan gadaa yaanyada muuska liinta oo kale basbaaska khudaar ayo nooc wixii loo baahdo ayaan gadaa waxaa iga iibsado kaamka dadka degan kow aas-aaska markaan bilaabayo ee ganacsiga waxaan ka bilaabay sida dhuxusha oo kale iyo yaanyada intaasaan iibinayay intiiba saan u iibinayay baan halkaas ku gaaray wallaahi bilaahi markii hore heerka aan gaarsiisanahay iyo hadda heerka aan gaarsiisanahay alxamdulilaah wuxuu ilaahay ii qoro waan helaa haa wallaahi maxay dhahaan ganacsiga sidiisa banaanba waa gelinkii hore iyo gelinka dambo caqabad badan way iska jirtaa oo ganacsiga kala kulmaysid laakiin dulqaad u baahan yahay ganacsi ahayaa waana dulqaadna ma yeelanayo mase cunayso way jirtaa caqabad badanaa jirto oo ganacsiga xaggiisa ka yimaado marka qaarkeed caqabad badanaa iska jirto caqabada waxaa ka mid ah marka qaarkeed adeegaa soogadaya adeegii mar waa kugu qaalaa marna waa u raqiisaa midda kale waxay jirta caqabada kale waxay tahay xilliga roobaadka oo kale moota xaafada soo galaysa arki maysid waxay danta kuugu qasbaya adeegii suuqa kasoo gad dusha kusoo qaad xaafadda keen maryan xasan waxa ay ka mid tahay haween badan oo fursad ganacsi ka samaystay gudaha kaamka snaabiyaaso kuwa oo ka maareeya nolosha reerkooda